xildhibaankan oo horey uga soo mid noqday baarlamaanka maamulka somalilan haddana ka mid ah siyaasiyiinta u taagan ololaha musharax cabdiraxmaan ciro ayaa isagoo ka hadlayay mudaxileedka muuse biixi madaxweynaha maamulkaasi iyo waxa uu qabtay wuxuu tilmaamay in muddada uu joogay muuse uusan qaban wax muuqdo balse taa beddelkeeda fursadda muddadiisa ayuu sheegay inay noqotay mid aan wax natiijo ah u keenin bulshada somalilan waxa weeye muuse fursaddiisii waa la siiyey waa la tijaabiyey waa la arkay wuxuu qabtay iyo wuxuu tagay iyo haddii ilaah meeshoodu weliyey fursaddii muuse wuu qaatay wuu helay waanay ka xumaatay wuu laanbaday isagoo sii hadlayay xildhibaankan ayuu tilmaamay in qayb ka mid ah badda cas ee soomaaliya ee muuse uu u saxiixay etoobiya isagoo ku andacoonaya inay ictiraaf ka helayaan etoobiya ay ahayd mid dhalanteed ah oo aan waxba ka jirin islamarkaana aysan waxba u soo kordhin saxiixa etoobiya lagu siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya
arrinkaas ee ka jira ma jira waxaa ka soo qaatay in etoobiya la ictiraafta ictiraafka etoobiya oo keliya wax allaala wuxuu tarayaa ma jirto jiqi jiqisun bay naga sii gelinaysaa ictiraafka iyo iyo arrimaydkale yaa waxaan idinku maluunay maamulka somalilan ayaa ka mid ah maamulada shisheeyaha ku daaban ee ka jira dalka islamarkaana khayraadka ummadda u gacangelinaya dowladaha shisheeye ee usoo biratumanaya boobka khayraadka ummadda soomaaliyeed iyadoo horey maamulkani ila muhiim u ahaa bulshada uu ugu wareejiyey dowlada shisheeye iyo shirkado kala duwan kuwaas oo ilaa iyo haatan guranaya khayraadka uu allaah ku galladay dalkan iyadoo ay xaalada nolol xumo ah iyo faqri wajah ayaana dadkii lahaa